maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerareen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dagaal socday ku dhowaad muddo laba saacadood ah ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyada iyo ciidamo ka tirsan deegaanka mas-uuliyiinta degmada waxa ay sheegeen in laba ka tirsan al-shabaab ay dhinteen sidoo kalena uu dhaawac soo gaaray laba shacaba maxamed cabdi cabdulaahi gaashaan guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada qoryooley ayaa dagaalkaasi wuxuu uga warramay cashi ibraahim dagaalka waxaa ka badhaca nimankan khawaarijiistada ay dagaala soo qaadeen anagoo hadda ciidanka dalka xoogga soomaaliyeed hadda la joogan qoryoolay daraadka soo baxay oo ciidankan local police ayay lamada gees oo emerson degan ciidankii local police dagaalka soo qaadeen oo hal hoos kura cadeeyey shan sac kaadama ehla dagaalkii bilaawda ilaa toddoba sac waa socdo waana laga raadeey marka ciidamada booliska ee jooga degmada qoryooley ma kuwa dawladday ka tirsan yihiin mise deegaanka iskale deegaanka waay ciidamada deegaanka waay local police waay ciidamada deegaanka waay waxaad ii sheegtay in dagaalka muddo laba saaca uu socday koob iyo tobankii ilaa iyo kowdii habeenimo inuu socday in la caabiyana waad sheegtay marka bal waxaad ka warantaa dagaalka intuu leekaa culayskiisa dagaalkan lamankan xandurtoo tuurturow in la qabta satay degmooya xooga isu siiyeen lamankay xamar waxaanka dagaalamayo waaye waa xooga soo siiyeen qoryooley xandurtoo tuurturow waxaa la qabta in qoryooley xooga ay qabsadayna rabeen waan la aawey waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay dagaalka labada saac socday khasaare xaggooda lama dhimashahay anaga xaggee wax khasaare maaha lonjaabahoo hubay soo rideen hubay banaanka soo rideen gurgis ku dhaca waa jira oo wax yar firid ay gaareen xagga iyo aan khasaare ma qabay iyo wax dhimasho oo lama qof ay oo aangoonjoogkanka naqada waa arkaay laba qofa iyaga ka dhimatay shabaabka a waa gar waa gartay sidee sidee ku garateen marka labada qof ay dhimatay inay shabaab ahaayeen inay rayid ahaayeen inay ciidamadii kale sidee lagu xaqiijiyey inay shabaab ahaayeen hubka abka soo furta hubka aba haystaan a iyagoo dhinteen awnin ehe salaada xubkooda iyagoo koryaalin bab markay salaad subax la tujinayo aan kusoo qaado marka waxaad iiga warantaa waxaad ii sheegtay in dad kaloo degaanka degan in madfac ama hoobiye ay soo tuureen inuu guriga ugu dhacay uu khasaaro u geystay maxaa gaara dadkii hoobiyaha ku dhacay gurigooda alaahi waa badbaaday oo deegaankooda joogaan alla waa badbaaday shirig yar ee oda ku gaaray wax dhibba khasaaro kale ma gaarin waxaad iga warantaa waxaad ii sheegtay in ciidanka degmada qoryooley jooga inay yihiin ciidamo laga leeyahay degaanka oo ciidamadii gudaha inay yihiin waxaadna ii sheegtay in shabaabka ay iska caabiyeen awoodda intaa la eg xaggee ciidamada gudaha ka keeneen
lan deegaanas jooga oo dhoofan ahayn awoodu yeeshanaa ragga awooda intaas lacag awoodooda ilaahay waajibay iyo haq daran khawaarijisi waay ciidankan jooga awoodooda intaas lacag waa iska aabayaan ilaa todoba saac dagaala socdo shan saac bilaawdo waa la iskaaway hadda ilaahay guulna waa isiy waalan deegaankas jooga waayo eg soo gala kartan ma laha waa gartay hadda waxaad iga warrantaa marka xaaladda waa sidee hadda hadda xaaladdaa dhiganta waa la isla joogaa la duurkaa galeen in soo noqdeen waa la iska ogdaareen inaa la isiy waa waa la iska haaranaa marka difaaca loogu jiraa a
kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi cabdulaahi gaashaan guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada qoryooley oo u warramaya caashi ibraahim aadan